afar saac iyo toddoba daqiiq marka ahayd shaksi isku soo xidhay walxaa qarxa oo nafti halliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday gawaaridii taagneed jagboyntiga gawaaridaas uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa jenaraal garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado balse gaarigoo ahaa baabuurtaan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka wuuna caafimaad qabaa wax dhibeyna ma jiraan waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofoodoo la kala geeyey isbitaal madiina iyo digfer oo ilaa hadda dhaawacii kale waa la raadinaya sababtoo ah magaaladoo qaybo ka mid ah xerneed awgeed labada isbitaal oo furnaa la aadi kara labadaasay ahayn labadiina waxaa laga soo xaqiijinaya toddoba qofoodoo dhaawac ay yaalaan waxaan rabaa bulshada soomaliya inaan u xaqiijiyo waxaa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqaysa hay-ad dowladeed ama askar ay ka shaqaysa maanta inay tii soo dhaaftay waxaa xaqiiq idinku filan haddii barihii kontaroole laga xidhay bulshadana loo fasaxa inay waddooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro in jagboyntii laga kontaroolaya bulshada soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwanee dalka iyo dibaddaba jagboyntigaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexeeyaan dadka oo ay waraystaan jeekimaan in shaksi naftii haligaa ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada soomaaliyeed dhibaateeyo taasi waxaa caddayn kuugu filan toddoba qofoodoo rayida oo bajaajlayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan shaksiga naftii haligaa ah wuxuu rabay gaariga inuu daaqadda qabsado maadaama u bullet brouf ahaan waa u suurtogeli weysay jadankana waa caafimaad qabaa wax dhiba broblema ma qabo waxaan rabnaa keliya inaan bulshada soomaaliyeed u xaqiijino nimankan waa isweyddiiyaan nabaddiidka way iswaraystaan waxay isweyddiiyaan dadka soomaaliyeed maxaa dhegtooda dhibaysa dadka soomalied dhegtooda waxaa dhibaaya qaraxaa yeeray iyo qofaa dhintaa dhibaysa haddii annaga maa samayna waaye marka waxay caddayn kuugu filan middaas in maantay goob shacab loogu adeegaayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududeeyo bulshada soomaaliyeed si ay safarkooda u sii wataan intii ay socoto doorashada ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahayd